dhegeystayaal waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan markaana waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka diiradda jimcaha barnaamijka ayaa ah mid loo heli karo maqal iyo muuqaal intaba بسم الله الرحمن الرحيم
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaanu kusoo gudbinaa mowduuc muhiim ah toddobaadkan waxaanu ku eegi doonnaa federaalka nidaamka la yidhaahdo ma horumar ayuu u keenay soomaalida mise dibudhac waxaana mowduucan inala falanqeynaya sheekh jaamac cabdisalaam sheekh dhotor xanafi cabdi sheekh aadam iyo sheekh aadam cabdiraxmaan sheekh aadan sunni mar kale waxaanu idin leenahay daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa ka qaybgalayaasha ama martida sheekh jaamac dhotor xanafi iyo sheekh aadan ee soo dhowaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
نعم waxaan ku horeynayaa xagga midigta Ee, sheekh jaamac cabdisalaam waxaad la socotaa soomaaliya waxaa la keenay nidaamka la yihahdo federalismka dowladdii lagu soo dhisay dalka kenya nidaamkaasi maxay tahay baahida loo keenay ogaalka iyo ujeeddada laga lahaa in soomaaliya lagu dabaqo بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد nidaamkaas ujeeddada dalka loo keenay waa caddahay oo waxaynu garan karno oo la taaban karo waxa weeye qaybi aada xukunteeda kala qaybi si aada u xukunto dalka awooddiisa siyaasadeed caskari dhaqaale amni kulli in la kala tuuro oo halkuu iskaashan lahayo mid ahaan lahaa isaga qoorta la isu geliyo oo la iska horgeeyo oo la isku burburiyo taa un bay tahay ujeeddada laga leeyahay marka ma wax soomaalidu ay la timid oo fikar ahbaa mise dibadaha ayaa laga keenay middaas baarlamanka naftigiisa caddeeyey oo markii ay arrintan qaadanayeen oo ka hadlaayeen shilin waatii laga soo duubay aynu wada daawannay ayaga naftooda waxay caddeynayeen oo mid mid aadan madoobe iyo shariif sakiin iyo odayaasha meesha fadhiyay oo dhan cabdiweli gaas iyo kulli waxay caddeynayeen inuusan ahayn wax rabitaankooda ah wax ay u madax bannaan yihiin wax dalku baahi u qabo midna inuusan ahayn ay caddeeyeen inuu yahay wax rag gaari ay wataan oo ay loo soo dhiibay waana loo soo dhiibay waana la amray maxaan samaynaa bay leeyihin sidaasay leeyihiin oo filinkii maaragtay ummadda hadda loo baahin kara ama u yaalla hayagiiba afkooda ka caddaystay marka wuxuu meesha dawlada kama jirtee dad meeshan ii fadhi oo saas ii dheh la yidhi unbaa meesha ka jira waxay dhahayeen saddex dhowrkaani inaan iska qabanno mooyaane dawlad ma nihin wax ma qaban karno wax ma nihin bal maxaan samaynaa yacnii filinkaa qofkii daawadaahi uu way u caddaanaysa uuna ku dhaaran karayaa meesha wax dawladda ahayn ka jira wayahay dhotor xanafi federalismka nidaamka la yidhaahdo dabcan waxaa ugu badan hadda uh, taariikh ahaan soo bilaabay waxa weeyaan standardku hadda ku socda marka la eego wadamada reer galbeedka maxay ku doorteen ama yaa loo sameeyaa federalism بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee, nidaamka federalismka ah inta badan adduunyada waa noocee badan yahay laakiin aasaaskiisa koowaad wuxuu yahay dad kala gedisan kala luqo gedisan kala fikir gedisan kala diin gedisan marka raba in loo sameeyo hal suldo ah ama hal meel laga maamulo markaas waxaa loo sameeyaa marka waxa la yidhaha federalism si marka dadkaas qof walba diintuu lahaana gooni ugu haysto dhaqankuu lahaana gooni ugu haysto dhaqaaluu lahaana gooni ugu haysto laakiin ay jiraan marka waxyaabo laga dhexaysiiyo sida masalan lacagtoo kale inay ka dhexayso ciidankaoo kale iyo difaac inuu ka dhexeeyo ee booliska iyo siyaasadda guud inay ka dhexayso laakiin nin walba uu leeyahay maadaama ay kala gedisan yihiin kala jinsi yihiin ay kala yihiin laakiin dad hal ummad ah hal jifoo kale aan dhahno soomaaliya aan ka soo qaadna ah hal luqa ah hal diin ah hal midab ah hal lahjad ah jee waxa loogu keenay maaha in maaragtay ee, ummad la isku keenee waa in lagu kala geeyo ummadda waxa ugu daran ee loo isticmaala waxay ahayd qabyaaladii oo si reer magaalnimo ah ummadda xoog in loogu beero ayuu aasaaska ahaa marka soomaaliya waa dad isku diin ah isku midab ah shanta soomaalida laga fikiraya oo lagu taami jiray oo lagu hami jiray oo taariikhda lagu baran jiray oo naga maqneed shanta soomaaliyeed waa dad isku af ah isku diina isku mabda ah xataa isku madhab ah xataa madhabta shaafici isku ah dadkaas in la mideeya hamiga hore ahaa jiray marka marka waxaad leedahay soomaali ee duruuf federalism ay u qabto meesha marka haba taalo.
yaarate ma jiro qof caqli xataa kuma fikiri karo laakiin hadda la ogaaday dhibkeedii wuxuu hadda la ogaaday waaya waan kuu soo laabanayaa Ee, sheekh aadan sunni bal waxaad sawir ka bixisaa marka maanta iyo soomaaliya nidaamyada ka jira iyo siyaasiyan ee, sida ay u taagan yihiin bal sawir ka bixi federalismka ka jira dalka soomaaliya makan maraykanka makan mataqaanaa etoobiya makan kenya mise waa mid ka duwan oo cusub الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خير الأنام وبعد نظام كان ما أنت الصومالي ذا اللورد السيف فدراليسم كان لغو شيغيو waxaan ku shabihi karnaa koonka adduunyada maanta kuma yaallo maxaan halkaa u leenahay waa inaan u shabahaynin gaalo ayaa horta waxaan ka yimi bataatanna ma aaminsani wax meeluun islaamka ka soo galayn aasaaska koowaadka gaala ilaahay dee xayaatu dunya waxyaabo badan buu ku- dee ku lugooyey oo u sahlay gaalo shaadhkeedii bay tolatay marka adigu waxaad qa- doonaysaa inaad qaadato shaadh xajmigiisa iyo dherarkiisa iyo baaxadiisu adiga aanay ku leekayn adigana laguu tol inaad gashato markaa suuragal noqon mayso haddaad si kasta foomkaaga sidaa kusoo bax ma kusoo baxaysa innaga horta marka hore waxaynu nahay umma mu'axada kelimatu tawxiid nuwaxid ullaha tabaaraka watacaala ina ilaan waxidnaa inagu umma waaxidana waa nahay kitaab qur-aanana waanu haysanaa nebi maxamedna waan raacnay mana kala qaybiyo juqraafi mana kala qaybiyo midab mana kala qaybiyo mabaadi hal mabda iyo manhaj kaliyaan leena innaga wax kaloo dhan oo laynagu maaweeliyo oo la keeno fadar ah ka mida markaa fadaraadka xayaatada innaga ma ina daabuqayo aasaas ma marka hore marka waxa weeyaan gaalo kii ay samaysatayna maaha keeniina islaamkana maaha waa waa heehaab meel dhexaynu heehaabayna waxaan odhan karnaa waxaan soomaali iyadu ma laha dhaqan ahaan fikir imika jadiid oo cusboonaada ay la timina maaha bal waxaa soo fikiraya ama sida la tilmaamayo dalalka adduunyada ee gaaladaa kuwa inoogu cadaawad badan gaalnimada waa inugu colaadiyeen laakiin qoloba qoladii qolada kale inooga dhowda aynu la wadaagno ood iyo jiiraan bay inoogu cadaawad badantay kuwaasaa inoo fakiray waana sallaan ama biriish loogu tallaabayo si soomaaliya loo kala googooyo marka la kala googooyana goosan adhi oo kala lumo inba meel laga helay la doonayo Ee, sheekh jaamac cabdisalaam nidaamkan federalismka ee sheekh aada uu ka hadlay gaar ahaan soomaaliya ee hadda waxaa ka jira waddanka intaas oo madaxweyne ah Ee, waxaa la yidhahdaa soomaalidu waa dad ee, xil jecel Ee, qofka in la yidhahdo madaxweyne in mataqaanaa mudane ugaas la yidhaahdo inta badan waxaa la yidhahdaa dadku waa xil jecel yihiin marka federalismka dhinacaas marka loo fiiriyo ma la dhihi karaa xoogaa waa faa'iido soo korortay in meel walba iyo tuulo walba iyo gobol walba ee, madaxweyne uu yeesho oo calan uu meesha ka taagto dhinacaas marka laga fiiriyo ilan dowladda federaalku waxay tiraahdaa eh, xukunka hal meel unbaa laga hen jiray laakiin waa in la daadejiyaa oo la gaarsiiyaa meel walba marka dhankaas ka war dhankaasi faa'iido maahana waa khasaare cadiim ah Ee, dadkan kuraasta u tartamayo nin walba shahawaadkiisa inuu ee, qanciyo uu doonayo haddii lagu xiro mustaqbalka ummadda iyo rabitaankeeda waxaan burbur iyo kala tag iyo ahayn fashil laga dhexlimayo Ee, insaanka hawadiisa iyo wax la dhadbi- la dhejin kara may aha marka sidaas uu dhakhtar u sheegay mataqaana xanafi waxaan wax dadkan loo yeeriyo weeye wax innaga rabitaankeenna iyo iyo maslaxadeenna ku jirta inaysan ahayn ayagaaba sheegay waana lagu khasbayaa dan nooma aha ma naqaan seen u galnaa maxaan ka yeelnaa marka maxaa nin shahwaadkiisa eh, oo bulshada faa'iida ay u yeelanaysaa in madaxweyne mar lagu magacaabo iyagiyo saasa oo ka qaylanaya oo sheegaya in wax lagu khasbaya ay tahay wax ay rabaan iyo wax loo baahan yahay midna uusan ahayn baa haddana sidaas aad sheegaysid inuu mar madaxweyne la yidhaahdo ahaan uu iskaga fadhiisanayaa kursigii uu isleeyahay mar boorsadana aad buuxsatid madaxweynena ha lagu yidhaahdo wa ilaa hadday wax damiir leeyihiin waxay ilaalin lahaayeen ummadda mustaqbalkeeda ummaddan ummad kala googo'do ma aha mana naafacada hadday isla qaadan lahaayeen see loo khasbi lahaa doctor xanafi qodob qodob ayaan jeclahay inaanu si anba qaadno ee, federalismka iyo waxa laga dhaxlay xagga siyaasadda haddaan eegno ee, ilan waa tan la yidhi la isma aamini karo dagaallo ayaa dhacay sida siyaasiyiintu ay sheegaan in maaragtay meel walba markaa ee, maamul yar iyo dowlad gaara iyo baarlamaan iyo wasiir in la sameeyo arrintaas meesha ma ka saartay xasaradii siyaasadeed meesha ma ka saartay jawiga siyaasadda ee soomaaliya hadda ma yahay mid degan oo dowladda iyo maamulada ka farcama ma yihiin kuwo saaxiibo ah oo wada shaqeeya oo kala dambeyn leh sida federalismka ka jira maraykanka oo kale mise eh, xaaladdu weli waa halkeedii آه، بسم الله الرحمن الرحيم horta inay kasii dartay mooyaane wax hadda oo inay ama soomaaliya isku soo dhawaato ama maamulka hoos u dego sidii la- beenta ummadda loo sheegaya haba yaratay ma dhicin maxaa yeele marka horeta asalkaa wuxuu ahaaba marka la kala qaybinayay balaankan la dejinayay in qolo walba goonideeda eh, loo maasho oo loo tusiyo qolada kaleeto inays waxba ka qusaynin hadda shanta meel ee la sameeyey shanta meelba nin toos uga amar qaato dowladda dhex ma jirto nin ay heshiisiin haba yeelatay ma jirto. ninka la yidhaahdo jubbaland oo kale axmedoobe toos khariidadiis waxay xiran tahay kenyataa laga xukumo xaggaa laga xukuma kenyaatiga yimaado iska maamusho siyaasadda ka gudaha haddii siyaasadda kenya iyo ta soomaaliya is waafaqan u sacbinaya haddii is waafaqin ma u sacbinaya waa ka tegaya ninka la yidhaahdo eh, meesha la koonfur galbeed oo kale si toos wax loogu maarata sabaa loogu maamulo maba laga maamulo halkan maba laga maamulo maba aqoonsano xasan kaama wasiir oo xasan soo diray iyo xasan iyo maanta baydhabo hadduusan soo fasixin abi axmed uu soo fasix ma tegi karo ma tegi karo ninka la yidhaahdo eh, puntland ninka la yidhaahdo toos wuxuu ku xiran yahay etoobiya ku xiran yahay marka iska daahay waxaan waxaa loogu talagalay inay cadaawtinimo iyo isla mid wal wuxuu rabaa midkaa gaalka inuu khidmeebisoo rabaa laakiin dan soomaaliyeed iyo maamul hoos loo dejiyo iyo dhaqaale hoos loo dejiyo absolutely kama faa'iidin waayahay een, isla xaggaasi ee, siyaasadda dhaqaalaha waan geli doonaa ee, sheekh aadan sunne xagga siyaasadda ma ku raacsan tahay editoorka xasaradihii iyo khilaafaadyadii inay meesha ka baxayaan oo is-aaminaadii ay soo laabanayso mise xaaladdu way kasii daraysaa ee, fikirkaadi horta waa ku raacsanay alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasuul bacd in lagu hungoobay wixii hataa ay lahayn waan u samaynay oo dadkii xanuunka iyo bukaanku dhex dhacay ee colaadu dhex martay balse ay u wada socdaan ayaan u samaynay taa in lagu hungoobu sheegay in lagu hungoobay in kasii daran inay tahay horta ku raacsanay bale haddii sakaraad ahayd markii hore waa geerima waana waxan waa macruuf waa la yaqaanaa waa hunaaka siyaasatun fircawniyatun awalan biridaaniya uma orobiyatun yahuudiya caalamiyat lyowm waa siyaasadda janajaradaa soo martay fircoon ka timi qur-aankan ee lagu sheegay ingiriisku isticmaalay ah markuu mustacmaradii caamka ah haystay dabeedna reer yurubna ay la sii macaamileen ee dabeedna reer nasaare iyo yahuudi ay wadaageen maantana caalamka lagu wereeriyo wey waa siyaasaddaa uu sheegaya sheekh xasana markaa kala qaybi aad xukunta waxa weeyaan markaa farriq tasud wey ilaahayna qur-aanku inoogu sheegay ina fircawna calaa fi lardi wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu daa'ifatan minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum inahu kana min almufsidiin inahu kana min almufsidiin marka shiican dadkii ayaa la kala yacni qeybiyaa waxaa ka dhigay baa ilaaheen uu yidhi dadkii qaybo iyo xisbiyo waa federaalkan waa goboladan waa xisbiyadan dimuqraadiga maraykanku keenay ee xataa gobol keliyaata ku tartamayaan hargeysa maala aanu joognay wadci waxaa jiray shan iyo toban xisbi la sharaxay baaxad iyo taagtii leeyin waa la garanaya burbur dhaqaale iyo dhaqan intuu dha- ka dhacayso waa la garanaya way dhacday dab iyo naar baa laga faa'iiday dil iyo baab baa laga faa'iiday dhallinyaradoo badaha ku daadato niyad jabto iyo isdil iyo xabad bay ka faa'iideen maantana waxa weeyaan tan ay maanta maraysaa waa siyaasadii waa madax mutashaaki soo iswada haysta waa u dhigma ay maxaan yay gaajaysan oo waxay fariisaday qabsanayaan aan heshiis ku ahayn mid waliba halka mac inuu rulo doonaya marka waxa weeyaan iyaga heshiis maaha waanay baahan yihiin oo admaac bay leeyihiin gumaysuhuna iyaga ayuu ugu talagalay maalinba uu kursiga u kala bedelo ka uu ku macaashayana dhigo ka uu markaa ka daalayna uu ka dejiyo ummaddan ay meeshii hoylaad iyo halaaguna ay ka qaadayso intaa waxaan ahayn oo waxaa sii daba yaallaa kala googo kulliya uu yahay mooyaane wax ay soo kordhinaysay waxay soo kordhisatoona midna ma jiro waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqeynayno federalismka ma horumar ayuu u keenay soomaalida mise dhibaato Een, sheekh jaamac cabdisalaam xagga siyaasadda ayaad ka hadasheen dhaqaalaha ka waran dhaqaalaha dalka federalismka waxaa horey loo sheegayey inuu kor u qaadayo uu kobcinayo arrintaasi ma kuu muuqataa ma muuqato ma muuqato haba yaraatee ma muuqato wax hoosoo dhaca maahana wax soo kordhay ma muuqato wax wada jir lagu qabsan waayen kala qaybsanaan mid laguma qabsan karo baahida ummaddu maalin baa maalinta ka dambaysa way sii kordhaysaa laakiin mana ba loogu taragelin meeshu laakiin haddaan- waa tan dekado la furay ee sida hadda uu sheegayo doctor xanafi oo dekado ayaa soo kordhay ee tan iyo markii nidaamka federalismka uu yimid ilaa dhowr dekadood marka dhankaas marka laga fiiriyo ka war dekadii intaan ogahay waa taa garaacdun waxaa soo kordhay iyadana dad shacbiya oo isu tegay unbaa samaystay wax maamula oo ku shaqo lahaa haba yaraatee maysan jirin maamulka eh, puntland iyo kan federaalka labadaba waaba kasoo horjeedeenba in la sameeyo way kasoo horjeedeen wayna noo muuqanaysay inay etoobiya aakhirka ay qaadanayso oo waxa weeye admaacdeeda dalka weligiisba waxay dhihi jireen meesha laga kala goyn karo haddii koonfurta la kari waayo waa dhinacan mataqaana gaalkacyo iyo halkaas baa laga kala jarayaa oo batroolka laga dhoofinayo eh, shidaalka jilaabo halkan buu ka dhoofi doonaa labadan qoloba dad aan maanta maarata xasaasiyad badan ka qabin eh, etoobiya iyo gaalada marka laynkaas unbaa laga kala jari doonaa soomaalida waxaasaa lagu sheekeyn jiray qabla talatiin sano hadda dalkao dhan bay kolba etoobiya isi siinaysaa Eh, dhinacaa keliya ma aha laakiin insha allahu ilaahay subxaana watacaala u suurto gelin mayo wax dhaqaa eh, eh, ku qabsoomay kala qaybsanaantan haba yaraatee ma jirto wax wada jir lagu qaban waayana laguma qaban karo kala qaybsanaan lalna laguma difaaci karo waayahay waad mahadsan tahay doctor xanafi maamuladan hadda ee federalismka ah ee waxyaabahay soo kordhiyeen waxaa ka mid a in canshuur badan ay ka qaadaan bulshada dhammaan maamuladoo dhan isku dar Een, canshuurtaasi marka la fiiriyo waa dakhli aad u fara badan dakhligaas kama muuqdo waddanka sida dhowr jeer warbixino caalami ah iyo kuwa maxalli ahba lagu sheegay kismaayo oo u dambeysay waxaa ka kacay dab waxaa la waayay dabdamays lagu damiyey maamul eh, toban sano ka dhisan magaalada oo dekadii eh, gacanta ku haya isagii iyo kenyaatigii oo haddana dabdamis aan lahayn magaaladii marka halkeebay aadaa lacagtaasi xaddaafka ah ee canshuur ahaanta looga qaado soomaalida Eh, bismi illaahi raxmaan raxiim waxaas lacag laga qaado soomaalida masaakiinta ah kuma dhacdo soomaali gacanteeda ama dadkii masaakiinta ahaa waxaa kala qaato hay-ado ama dowlado kaleeto oo meesha qabsaday tusaale ahaan dekedda xamarow haddaan soo qaadno waxaa ka shaqayn jirtay shan kun oo soomaali oo xamaalato ah oo waxay ka helaan ummadda ku celi jirtay nin guri ka dhista nin beer ka samaysta nin xoola ka gata nin ilmo ka biisha shantii kun ee soomaali ah ee majukuus dhihi jiray hal suxal raacdiyey waxaa qaatay turkiya qaatay wiishka turkiya iska leh dekedda markaba turkiya soo xirayo wax alla waxa dhaqaale ka soo baxa turkiya qaadanaya wax soomaaliya ku soo noqona haba yaraatee ma jirto waxa gaadiidka baabuurta iyo soomaalida alaabta saraysa laga qaadanaya ninka meesha u sarraysaa qaadanaya joy hantidii ummadoo dhan waxaa qaadanaya inta yara meesha joogtaa qaadanayso kan puntland saasoo asaa qaadanayo axmedoo keligiisa cuna neeri wuxuusi ka dhisanayaa kan meesha la yihahdo koonfur galbeed wuxuu soo gaar asaa qaadanayo wax ummadda soomaalida oo hanti ah oo laga qaado oo ku noqonaa one single ma jiro one single ma jiro xasan marka dhulkii oo dhacay dhulkii in dhisaa la rabaa xagee laga dhisa xagee lacag laga keenaya waa in dadka tanaqa waa in canshuurta wixii loogu talagalay ee gaadiidkii wixii laga qaaday ama percentage yar oo la siiyo lili dadka waxu qabo waa inuu si haddana qaato sheekh aadam federalismka waxyaabaha uu soo kordhiyo waxaa ka mid a ee xuduudo inkastoo gumaystihii meelaha qaar uu xuduudo uga tegay mararka qaar dagaallo ay ka dhacaan eh, dowladda federaalka waatay samaysay guddiga xuduudaha oo in tusaale ahaan maamul walba loo sameeyo xuduud arrintaasi ma horumar baa mise waa dib u dhac intaanan ka jawaabin badiyadan dhaqaalaha ayaan in kusii darsanaya horta dal la ixtilaalay oo cadow qaatay dhaqaalo ka soo baxaya dhaqaale la-aantiisa isweydiin- isweydiin badan ma laha waayo wuu maqan yahay ninkii rumaysanna ha rumaysnaado kii hurdaana yelkadiisa dalkii ayaa maqan ilaa uu soo noqdo ayaa koror dhaqaale iyo nololeed laga fikiri kara iminka mithal berbera waxa weeyaan xabashidu mar horey markaa qaadatay sidan xamar oo kale shan kun ay ku shaqaalo waayeen oo muwaadiniin oo muslimiin iyadana shaqaalihii ka shaqaynayay way ku- way ku daniyeen shaqo waaye waxaana wixii kasoo baxaya dib ulo noqday dowladihii la siiyey bale sh- ganacsatadii wax kala soo degi jirtay ayaa wax ku waayay waxaan ogay anigu s- meesha eh, aan ka imi marka gobollada waqooyi rasmiyan iskuna magacaabay somalilan waxa weeyaan ganacsatadeedu way soo tahriibiyaan badeecadii hargeysa keenaya dekeda berbere intaa u jirtana kama soo dejiyaan dekadaha kale ku yaalla soomaaliya intay ka soo dejiyaan bay soo tahriibiyaan marka wax weeyaan kii ka mas-uulka ahaa isna wax kula kalisun bay soomaalidu tidhaahdaa iyana wax kula marka horta meeshan dhaqaale kasoo kordhayaa ma jiro ummadii cunaha la qabtay sideedana ummaddeena cunaha la qabto la siririyo dabeedna gacanta lagu dhigo la taabo ayaa la doonayaa qadiyada kale aad i weydiinayso oo ah dhibaato uu soo kordhiyey oo xuduudeed ma jirtaa haa mililkii xanuunsanayey baa dhirhka lagu sii kaakiciyey soomaaliya tajrubaanu leenay qabaayilka wadadegana ood wadaagta ahi meel ay xuduud kaga heshiiyeen ma jirto si kastaba meel kastaba qabaa'ilka markaa ood wadaagta leh soomaaliyeed way isla ogolyihin waana isdhex daaqaan marba meesha abaarta meesha kale heranka ay markaa barwaaqadii u guuraan meel alila reerayba reerayba halkaasaa u xada ma jirto tiibaa inta baawar caalamiya la keenay la leeyahay xuduuda federaalism ha la kala qayaxo oo dee mid walba halkaa qabiil iska taagan mid halkaa qabiil iska taago car malka soo mar malagaa la idhaahdo anigu kuma sifaynayo maahmaad ay soomaalidu odhan jirtay hal maroodi mayracay mawdkuna u sahantegay masna gurada loo dhigay macnaheeda ii sheeg taasoo kalun bay ka dhigantay waayahay sheekh jaamac cabdisalaam isla arintan xuduudaha oo sheekhu uu u bandhigay ama uu ku sifeeyey qabaa'ilka inaysan lahayn wax xuduudo ah oo ay horey ugu heshiiyeen waxaa jirta arin iskhilaafaysa oo marar badan soo laalaabatay oo fasiraad rasmi ahna loo la-yahay federalismka mar waxaa la yidhi waa maamulkii oo la daadejinayo oo la gaarsiinayo micnaha ilaa hoos haddana gobollada waxaa dega qabaa'il fara badan nidaamkana waa la qabyaaladeeyey marka haddii gobol ay degan tahay tusaale ahaan afartan qabiil oo qabiil ka mid ah nin ka socda la yiri madaxweyne ayaad ka tahay meeshan waxaa dhacday soddon iyo sagaalka kale inay iyaguna rabaan oo madaxweyne doonayaan haddii loo diidana mid walba uu leeyahay anigana tuuladeedii tuuladii ayaan calan ka taaganaya marka arrintaas see see xal loogu heli karaya iyo waysan xal yeelanayn wax xalo ay leedahay kulli ummaddao dhan may madaxweyne wada noqonaysaa hal mar iyo mustaqbalka midna ma noqon doontee waa uun afraad waxa soo geli karaa inay xaakim noqdaan qof maslaxadiisa ama qey- qeyb eh, qoys maslaxadiisna dalka in loo burburiyo loo kala qaybayo loo kala jirjiro waa dad- rabitaan gaalo weeye mid inagu aynu leenahay danta laga leeyahay marka maxay tahay waa qaybi aad- aad xukumtida wey dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo awood ahaan iyo kulli in la daciifiyo si mid walba markada loo nuugo siday walaaluhu sheegeen saa un weeye sida hadda imaaraadka oo kale khayraadka markii la gaaray waxaa la yidhi hadda deedkan hadday isku xiraadaan waa inu riixayaan hadda waa inala xisaabtamayaan aynu kala jarjarno midda dhaqaalaha ugu badan meesheeda ka soo baxay si gaara aan u qancino kuwa kale masaakiin ha iska ahaadeen xoogaha loo daadiyay iyagana loo sandareertay marka intaa un baa laga leeyahay in lagu daciifiyo ummadda awooddeeda waayahay gabagabadii ayaan soo gaarnay doctor xaniif cabdisheekh aadan xaggaaga eh, adiga ayaa ugu horeeya eh, hal su-aal oo aada wadaageysaan Eh, maadaama eh, soomaaliya oo aada sheegteen inay tahay ummad qura eh, dhibaatooyinka kale ee dhaqaalaha ee federalismka iyo siyaasadda ayaad sidoo kale ka hadasheen xalka marka muxuu yahay ummadda soomaaliyeed ee maanta dhibaatada aad aragteen ayaa haysata aad ka sheekayseen maxaa ummadda u xal ah oo federalismkan looga baaqsan karaya بسم الله الرحمن الرحيم ee xalku waa iska fudud yahay ee kuwii keenay federaaladiisa maanta ka shalaynaya siyaasiyiintoodii iyo kuwii keenay iyo camiiliinta maanta waxay ka shalaynayaan federalism federalism maanta wuxuu gaarisoo la ogyahay qabyaalada meesha u darneed maanta baraha bulshada haddaad tagtid waa ma tagaysaa waa hunqaacaysaa meesha qabyaalada dadka gaarsiiyey kuwii marka federalism ku qoynaya maanta horta ka qaylihaayo ummaddaana xalkeeda waa iska fudud yahay ummaddaana ummad islaam waaye islaanaa miday karo diinta ilaahay ha miday karto shareecada ilaahay ha miday karto ummaddu marka waxaa miday kara waa diin iyo shareeca islaam miday karo taasna bilaaw fiican lagu arkay oo tajrubo fiican lagu arkay oo wanaaggeeda horumarkeeda hadda la taaban karaa marka ummadda wax kasta waa kusoo hungowday dimuqraadiya waa kusoo hungowday shuuciyo waa kusoo hungownay labaatan sanaa wadnay mooriyaan iyo qabiil waa kusoo hungownay intaas sanaa wadnay ummaddan xal kale ninku fikira haba yeelatay ma laha laakiin dhibka jira waxay tahay in yar oo diin aan rabin oon akhlaaq aan rabin oo horumar aan rabin oo ummad aan ka naxaynin oo biiro qaatayaal ah oo gaalo soo aabsatay intaasaa ummadda gaalo ku haysa intaasoon la dhaafinna ummadda horumar gaarayso taasoo ay intaas waa inta madaxdu sheegayso aad baad u mahadsan tahay dhankaaga waa maxay xuluusha ee federalismka ee aada dhibaatadiisa ka sheekayseen xal ma u haysaa alxamdulilah wasalaatu wasalaamu cala rasuul allah bacd isna walaala xamdu bay sheegeen alxallu alwaxiid huwa fi lislaam xalku laba maha meel laba meelood lama raadin meel keliya uu yaala islaamka dhexdiisu yaalaa waa xal rabbaani ah ilaaha halkan dhigay ku abuuray ayaaba xalku ahay maanu socon karin islaam federaaleysan oo dimuqraadiyeysan sida ay ku doodaan dadka qaar ee dowladda ka tirsan maya aynu jamcino biyaha iyo dabka waxa weeyaan inaynu u noqono kitaabka qur-aanka iyo sunnada noqosho dhab ah nimankan yihiida ah rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska ah xudayfa ee muslimku uu warinayo saxiixiisa sayaquumu fiihim rijaalun quluubu shayaadiin fii juthmaani linsi ummadayda waxaa kasoo dhex kici doona buri rasuulku calay aakhiru zamaanka u dambeeya rag in qolofkuna bini'aadan yahay quluubtuna qalbiyada yeygu kale yihiin yeygu wax wax cunaa oo xayawaan ugaadhsada waa waxa ugu cunaa noloshuu ku cunaa isagoo dhinac ka nool buu dhinac marinaya wax naxariis ma yaqaan maanta nimanka meesha ummadda dhigay halkaasi dhex fadhiyaana ee inuu kaga qabanno bixaddi sayfi islaam laysbaryi maayo maanta haddii kale halkan baa lagu jiraya xad sayf islaam oo sharci ah oo wadata markaa dawladeeda sharciga in lagaga suuriyo lagaga hor qaado mooye waa yeey- waa yeeyda qalbiga markaas uu yeeyahay bini-aadankii qolofka kala eg kuwaasi shaar culimada way hoyin siyaasadna way hoyin aad baad umahadsantah waqtiga ayaa ina soo kulaalay ugu dambeyntii adiga ayaa noo soo gabagabeynaya sheekh jaamac cabdisalaam federalismka iyo maamuladaas kala tagtagsan marka laga yimaado maamulka keliya ee isku furan ee min gobolada dhexe ilaa xuduud beenaadka kenya ee ka jira waa maamulkan wilaayaadka islaamiga ah isagu ka waran muxuu kaga duwan yahay maxaa isbarbardhig ah oo aad kusoo gabagabeyn lahayd adiga oo xuluusha raacinaya Eh, sidaa hadda baynu arkayno eh, buuraha golis ilaa kenya ee awoodda islaamka ee shaqaynaysa alxamdulilaahi ay isugu xiran tahay hay- waa nidaamka keliya nidaamka islaamiga ah oo isu soo celin kara umma islaamiya xilligii khilaafadaba dee intaasoo qaaradood baa isku xirayd oo isku dal ahayd oo qofku meeshuu rabo uu degahayay culimmada markii la tarjumay waxaa laleeyahay alfulaaniyi uma alfulaaniyi uma meel heblo deganaa hindi ahaa maalin ahaa masri ahaa maalin ahaa andalus deganaa maalin kulligaas meel alle meesha tagaba dalkii isagu uu lahaa oo kale unbay ahayd marka waxaa ummadda midayn kara sida walaalo u sheegeen waa nidaamka islaamiga ah Ee, xal ma noqonayaayo maanta ma la raadin karaa cilada keliya oo jirta waxaa weeye siduu ilaahay u sheegay subxaana watacaala inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi wa rasuulihi uma lam yartaabuu mu'miniina waxaa weeye oo keliya kuwa ilaahay rasuulkiisa rumeeyey wax shakina aanan ka qabin wixii ilaahay u sheegay maanta irtiyaab baa dhacay oo khilaaf islaamiyaa la gaari karaa iyay taa cidda keenaysa khilaaf islaamiga caalamka o dhan isku xiri karta iyay taa cidda eh, yurub iyo amerika iyo shiina iyo awoodahaas cidda iska celin kartaa yay tahay dadka waa shakiyeen wacdigii ilaah ballan qaaday inuusan suuragal ahayn ama kamaba warqabaan horta inuu jiro in la gaari karo ma rumaysna hadday eh, ka warqabaanna inuu suuragal yahay kalsoonidiisu way ka dhammaan dad marka cilada haysataahay waxaa weeye islaamkii oon lagu kalsoonayn oon la fahamsanayn laakiin haddii la fahmi lahaa arrintaasi gacanta eh, waxay ku jirtaa muslimiinta ilaahay baan u ballan qaaday subxaana watacaala hadday raadsadaan inay helayaan ayadaana ummadda xal u noqon karta oo lagu gaari karaa guusha loo baahan yahay wixii xoog lagaga qaadayna xoogun baa kusoo ceshan kartaa ma soo ceshan kartid barye iyo iyo baarlamaan iyo- aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal daawadayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha toddobaadkan waxaanu ku lafagurnay federalismka soomaaliya la keenay ma dhibaato ayuu soo kordhiyey mise faa'iido waxaan mahadiha ka gaadho leenahay culimmada nagala qayb gashay sheekh jaamac cabdisalaam dr xaniife cabdi sheekh aadam iyo sheekh aadam cabdiraxmaan sheekh aadam sunni tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين